أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen jimcaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafareebka wararka caawaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah muqdisho ku dhowaad soddon isugu jirtay saraakiil iyo askar murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyad isishaadiyaha oo galabta ka dhacday gudaha xarunta booliska ridada ee iskuul buluusiya ee muqdisho iyo taliska ciidanka mujaahidiinta oo war-saxaafadeed ka soo saaray camaliyaddaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan galgaduud khasaaraha dhimasho ee soo gaaray maleeshiyaadka ridada oo sii kordhaya kadib weeraradii shalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen bariga wilaayada galgaduud iyo meydadka askartii ugu badnaa murtadiinta oo maanta lagu arkay fagaaraha dagaalka qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah taliska ciidamada kufaarta afrikaanta oo ku dhawaaqay inay isaga baxeen saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka kudhaa ee jubbada hoose etoobiya oo maamulka ashaadaladirirka somalilan u oggolaatay inuu safaarad ka dhisto magaalada adis ababa in ka badan boqol iyo konton qof oo ku dhintay booyad shidaal ah oo ku qaraxday dalka naijeeriya waxaan sidoo kale caawa faafareebka idinkugu hayaa xaflad gebagebe u ahayd dacwata aryaaf socotay muddo laba bilood oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mas-uuliyiin culimmo iyo salaadiin ka qaybgalay munaasabadda barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo xubnihii hadallaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasha andalus ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaashiina kale ay nagala socon karaan aaladaan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareeb kurarhkaynu ku egi doonna waxauu noqonayaa ku dhowaad soddon isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyad isishaadiye ah oo galabta ka dhacday gudaha xarunta booliska ridada ee iskuul buluusiya ee magaalada muqdisho iyadoona taliska ciidanka mujaahidiinta uu ka soo saaray war-saxaafadeed camaliyaddaasi iyo faahfaahin ka soo kordhaysa weeraradii shalay ka dhacay galgaduud haddaba war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen ismaaciil salaad guuleed haya ismaaciil faahfaahin camaliyad istishaadiye ah oo ka dhacday muqdisho afar iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan toddobiyo tobanka oktoobar labada kun iyo afar iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay galabta oo khamiis ah camaliyad istishaadiye ah la beegsadeen xarunta iskool buluusiya ee degmada xamarjajab ee magaalada muqdisho camaliyadda oo uu fuliyo haliye ka tirsan guutada istishaadiyiinta ayaa si toos ah loola beegsaday saraakiil iyo askar ka tirsan murtadiinta halyeega istishaadiga ah ayaa allah fadligiis ka gudbay dhammaan baraha koontarool ee cadowga ugu talagaleen inay uga gaashaantaan howlgallada mujaahidiinta waxayna camaliyaddu ka dhacday gudaha xarunta la weeraray tirada hordhaca ah ee khasaaraha cadowga soo gaaray ee camaliyadda ka dhashay waa shan iyo toban dhimasho ah iyo labiyo toban dhaawac ah kuwaasoo isugu jiray saraakiil mujrimiin ah iyo askar dhinaca kale waxaa sii kordhay khasaaraha maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray dagaal shalay oo arbaca aheyd ka dhacay deegaanka geerille ee hoostaga degmada celdheer ee wilaayada islaamiga galgaduud tirada dhimashada cadowga ayaa gaartay lix iyo soddon askari kuwaas oo koob iyo soddon ka mid ah midadkooda looga cararay dhulka duurka ah oo ay ku firxadeen maleeshiyaadkii lagu jebiyey dagaalka sidoo kale mujaahidiinta ayaa cadowga ka qhaniimaystay koob iyo soddon qori iyo rasaas fara badan mujaahidiintu waxay mar kale xasuusinayaan cadowga murtadiinta ah inaysan jirin meel ay kaga badbaadi karaan seefta galka ka baxsan ee ciidanka towxiidka ayna la kulmi doonaan ciqaabta ay ku mutaysteen dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka dhabbaha keliya ee u furan madaxda iyo askarta riddada waa inay allah u toobad keenaan kana baxaan safka gaalada ee duulaanka ku ah diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed ee muslimka ah kana tanaasulaan ficlada gurracan ee ashahadaladirnimada ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dhololka muslimiinta ka xoraysa gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada xoogga ay uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka faafareebka wararka ayaad degeysanaysaan markan iyo wararkii ugu dambeeyey ee filistiin waxa aan ka waraysanaynaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed xaaladihii u dambeeyey ee caawa iyo filistiin bismillaah aad baad u mahadsan tahay bashiir magaalada khaza ee dhulka filistiin ee mandiqada sham weli waxaa ka socda dagaalada iyo duqeymaha aadka u culus ciidamada yahuudda ayaa saacadihii lasoo dhaafay geystay majaazir iyo xasuuq karan ah dadka shacabka ah warar maanta gelinkii dambe soo baxay ayaa sheegaya in la dilay yaxya asinwaar oo ka mid ahaa hogaamiyaasha kooxaha muqaawamada falastiin ee dagaalka ba-aan kula jira yahuudda wax ka badan sanad benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha sahayanada oo goor dhoweed si jaraa-id qabtay ayaa sheegay inay xaqiijinayaan in la dilay yaxya sinwaar oo ahaa madaxii xafiiska siyaasadda kooxda xamaas wasiirka arrimaha dibadda yahuudda ayaa isna goorsii horreysay arrinkaasi si hordhaca u sheegay wariyaal ku sugan dhulka filistiin waxay sheegayaan in si lama filaan ah yaxya sinwaar loo dilay kadib markii ay mandiqada rafax isku heleen cutub ka tirsan ciidamada yahuudda iyo xoogga muqaawamada rasaas la isdhaafsada kadibna halkaas ee lagu dilay yaxya sinwaar saraakiisha maamulka yahuudda waxay sheegeen in wax xog ah aysan ka haynin in asinwaar goobtan oo ku sugnaa maadaama ay ahayd goob si aad ah loogu dagaalamayey sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay meydka asinwaar iyo qaar ka mid ah dagaalyahanadii la socday sirdoonka yahuudda waxay sheegeen in wax macluumaad ah aysan ka haynin laakiin ra-iisul wasaaraha maamulka yahuudda mar uu arrintan ka hadlayey wuxuu muujiyey in dagaalka weli aysan fari ka qodnayn shaqo badan ay u taallo isagoo ku faanay inay dileen ninkii muhandiska ahaa ee ka dambeeyey howlgalka duufaanta alaksa sida uu hadalka u dhigay ilaa ay hadda wax war ah kama soo bixin dhanka xooga muqaawamada oo ku aadan sheegashada yahuudda ee dilka yaxya asinwaar tani waxay meesha ka saareysaa sheegashadii yahuudda ee ahaa in hogaamiyaasha xooga muqaawamada ay ku dhuumanayaan godo dhulka hoostiisa ka qodan goobta maanta ee lagu dilay yaxya sinwaarne waxay ahayd goob dagaal oo muwaajaha ah oo ay isku horfadhiyeen ciidamada sahayinada iyo kooxaha muqaawamada wixii kusoo kordha khabarkan wararka iyo barnaamijka idaacadda andalus ayaan ku faahfaahin doonaa insha allah barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markana taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa ku dhaawaqa inay isaga baxeen saldhigii ay ku lahaayeen deegaanka kudhaa ee gobolka jubbada hoose qodobkaasi sidoo kale etoobiya oo maamulka somalilan u ogolaatay inay safaarad ka dhisto magaalada adis ababa waxaad ku maqlaysaan xubinteena dalaynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga aalab waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abow ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa etoobiya oo maamulka somalilan u ogolaatay in uu safaarad ka dhisto magaalada adis ababa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka la baxay somalilan ciise kayd maxamuud ayaa shalay isagoo ku sugan adis ababa dhagax dhigay dhisme cusub oo la sheegay in uu noqon doono safaaradda somalilan ay ku yeelan doonto dalka etoobiya ilawareedyo ayaa sheegaya in dhulkan dhowaan dowladda etoobiya ay siisay maamulkaasi iyadoo dhagaxdhigga dhismaha uu ka hadlay islamarkaana dowladda etoobiya uu u mahadceliyey wasiirka khaarijiga somalilan ciise kayd maxamuud oo munaasabadaasi ay kala qayb galeen mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka somalilan ayaa etoobiya ku tilmaamay saaxiib weyn oo ay leeyihiin wuxuuna ka dhawaajiyey inay si dhaqso ah u dhisan doonaan dhismahan cusub faysal cali waraabe oo ka mid ah saddexda musharax ee ku loolamaya tartanka kursiga madaxtooyada oo ay ka harsan tahay dhowr iyo labaatan cisho ayaa soo dhoweeyey tallaabadan ay qaaday dowladda etoobiya waxaanuu ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa x ee horey loo oran jiray twitter in ay tahay tallaabadii ugu horreysay ee is-afgaradka m o u-ga iyo bilowga aqoonsiga somalilan sida wararku sheegayaan dhismihii hore ee ay safaaraddu ku jirtay ayaa ahaa mid kira ah waxaanay arrintan u muuqataa mid ay etoobiya ku rabto in ay kusii xoojiso xiriirka ay la leedahay maamulkaasi si ay waddada ugu sii xaarato hirgelinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee qaadashada qayb ka mid ah dhulka iyo badda ummadda soomaaliyeed waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa ku dhawaaqay in ay isaga baxeen saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka kudhaa ee gobolka jubbada hoose xafilad kooban oo halkaasi lagu qabtay ayay ciidamada kufaarta kenya ku wareejiyeen xaruntaasi ciidan oo ammaankeeda lagu wareejiyey maleeshiyaadka murtadiinta muddo dheer ayaanu wada tashiyo ballaaran galnay annagoo qorsheynay ka bixista kudhaa maantana waxaanu markhaati ka nahay dadaalkayaga gebagabada ayuu yidhi taliyaha qaybta labaad ee ciidanka atmis ciidanka saliibiyiinta kenya ayaa tan iyo sannadkii labada kun shan iyo tobankii waxay ku sugnaayeen deegaanka kudhaa saldhiggan ayaa noqonaya kii lixaad oo ay ka baxaan ciidamada kufaarta afrikaanta taasi oo qayb ka ah qorshaha saddexaad ee ay ku faaruujinayaan magaalooyinka iyo deegaanada ay duulaanka ku joogaan ee gobollada dalka waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan boqol iyo konton qof oo ku dhintay booyad shidaal oo ku qaraxday nigeria khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dhacdo qarax ah oo laga soo tabiyey qaybo ka mid ah dalka nigeria kadib markii uu dab ka kacay gaari nooca booyadda shidaalka ah oo marayay deegaan dhaca waqooyiga dalkaasi saraakiisha booliska ayaa xaqiijiyey in gaariga booyadda uu rogmaday xilli darawalku isku dayay in uu ka gudbo gaari xamuul ah oo uu ka cabsi qabay in uu ku dhaco balse leexashada uu sameeyey ayaa keentay in uu ku rogmado tuulada majia oo ka tirsan gobolka jigawa ee waqooyiga dalkaasi booliska ayaa xaqiijiyeen khasaaraha dhimasho uu kor u dhaafayo boqol konton iyo saddex qof halka dhaawacuna uu yahay boqol kale oo ay caruuri ku jiraan dhaawacyada qaarkood ayay saraakiisha ciidanka boolisku sheegeen in ay yihiin kuwa halis ah khasaaraha ugu badan ayaa yimid markii ay dad badan ku soo xoomeen halka uu gaarigu ku rogmaday si ay u boobaan shidaalka ay booyaddu siday balse qaraxa ka dhashay gaariga ayaa badi gallaaftay sida ay ku warrameen goobjoogayaal sawirro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay goobta uu shilku ka dhacay oo uu burbur xoog leh ka muuqdo iyo gaadiid basbeelay waana mid ka mid ah shilalka khasaaraha badan dhaliya ee laga soo tebiyo dalkan dhaca qaaradda afrika waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dhalinyaro ku dhimatay boosaneer kula soo dumay beledweyne maalintii shalay laba dhalinyaro ah ayaa ku dhimatay mid kalena xanuun een xagga maskaxda ah ayuu ka qaaday boosaneer ay qodayeen oo kula soo dumay magaalada beledweyne dhacdadan ayaa waxay si gaara kaga dhacday xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne mid ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda kooshin ayaa xaqiijiyey dhacdadan waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir een hadalaynta ugu weyn ee baraha bulshada een gaar ahaan tan soomaalida ka taagan waxay ahayd camaliyadii istishhaadiga ee galabta ay martigelisay magaalada muqdisho gaar ahaan een xarunta iskuul bulusiyo degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho halkaasoo een geesi ka tirsan guutada istishhaadiyiinta uu ku beegsaday saraakiil iyo maleeshiyaad een murtadiin ah camaliyadan ayaa allah fadligii sida uu taliska ciidanka xaqiijiyey waxaa een ku baktiyey shan iyo toban murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen laba iyo toban kale oo isugu jira saraakiil mujrimiin ah iyo askar waxaana baraha bulshada la iskula wadaagayay sawirada een goobta ay camaliyadda istishhaadiga beegsatay oo ahayd gudaha xarunta iskuul bulusiyo degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudamarka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga inta aad buu u mahadsan yahay walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qaybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isa soo gaarin dhegeystayaal markan iyo jubbada hoose xaflad gebagabo u ahayd dacwad aryaaf socotay muddo laba bilood ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mas-uuliyiin culimo iyo salaadiin iyo waxgarad ayaa ka qaybgalay xafladda munaasabaddii lagu soo gebagabeynayay xamladan dacwiga ah waxa ay ka dhacday deegaanka weelmaaro oo ka tirsan degmada afmadow ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaana lagu soo gebagabeynayey xamlo ciwaankeeda uu ahaa balliquu canii walow aaya taasoo muddo laba bilooda ka socotay afar ka mid ah degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaana ka faa'iidaystay in ka badan toddoba kun oo qof oo ka mid a bulshada ku dhaqan degmooyinka afmadow xagar dhoobley iyo badhaadhe ugu horeyn waxaa goobta munaasabadda ka hadlay mas-uulka raggii ducaadda ahaa ee dacwada ka waday dhulka miyiga ah iyo degmooyinka qaar ee jubbada hoose isaga oo faahfaahin ka bixiyey shaqooyinka ay qabteen iyo meelaha ay dacwadu gaarsiiyeen ducaaddii eryaabta sanadkan jubbada hoose baxday aniga mukalif ka noqdo liu kalifay ii dhiibay ilaahay fadligii shaqadaas waxa ay noo bilaabatay bishii safar tobankeedii ayaan shaqada la soo wareegnay amaakintu waxay noqotay siddeed meelood raggana waxay ahaayeen siduu sheekha u sheegay daaciga afartan nin waa la qaybiyey gobolka jubbada hoose dadwa degmuu ka kooban yahay waxaa nasiib u yeelatay in dacwo iraaf ay ka fusho afar degmo oo degmooyinkaas ka mid ah waxayna kala ahaayeen kow degmada xagar oo ay noogu yimaadeen walaayada jubbada hoose oo halka aan ku kala qaadannay walaayada xagar waxay nasiib u heshay hal majmuuca in lagu reebo siddeeddii majmuuca ka mid ah walaayadan hadda maanta xaflad lagu qabanayo la yidhaaho walaayadan afmadow hal majmuucay nasiib u yeelatay dhoobley waxay nasiib u yeelatay laba majmuuco bifadlillaah waxaa ugu badnaa ugu nasiib badnaa oo ducaad inta badan qaatay walaayada joorre oo iyada cirafka jirto loogu talagalay maadaama ay cirafka jirto in la waraabiyo sanadkan ilaahay fadligiisii ku hirgeshay waxaa kaloo marka jirta iryaaftan sanadkan la diray iyo iryaaftii hore loo diri jiray farqi baa u dhexeeya farqi farqi u dhexeeya wuxuu yahay iryaafta kala diraayo micnaha kayfiyada loo kala loo kala duwaa hadba kayfiyaa la amraa inay u baxdo ta waxay kaga duwan tahay ragga la diray waa ragga hadda uu sheekha sheegayo oo la yidhaaho xufaadu waxyeyn weli ma dhicin rag xufaadu waxyeyn oo macaayida noocaas loo soo xiray inay baxaan culummo iyo nuqaba iyo rag ducaada la diri jiray sanadka laakiin xufaadu waxyeyn baa la diray wax badan baana ka soo baxay waxay kaloo kaga duwan tahay iryaafta qaar waxa- waxay samaysaa socod inay isbuuci meel deganaato oo wareegto tan sanadkan waa laga duwa waxaa la yidhi meeshaad degtaan hal bil baad deganaanaysaan waa la idqaanaya camalka waa la sugayaa bishaas muqarar baana loo soo dhiibay cajiib ah oo si fiican loo soo tafaxtiray muqararkii dadka waa waraabinay si fiican bil markay noo dhammaatay bishii kale haddana amaaninka amaakima kale loo guuray ilaahay fadligii Eh, meelaha aan kala degnay marka majmuucada eh, xagar waxaa weeyaan dee marka hore waxay shaqada ka bilowday meel la yidhaho aaday hal bil bay deganaayeen aad bay dacwada iyaga shaqeeyeen wax badan baa ka soo baxay cadad fara badan baa ka soo baxay markay bishii la- bishii hore dhammaatayna way soo guurtay haddana waxay ku soo noqotay xaruntii degmada oo ahayd xagar bishii labaad ay ku dhamaysteen majmuucadii afmadow iyadu waxaa weeyaan de bishii hore waxay ku dhamaystay weelmaaro kadib waxaa la amray imka bisha dhamaaday in la idqaaniyo muqararkii dib loogu soo celiyo dadka laga xaqabtiro la baahitiro bisha kale ay ku celiyaan siday ku suura gashay dhoobley labadii majmuuca laba meel baa la kala dejiyey majmuuco waxaa la dejiyey yaraa lafageri majmuucana waxaa la dejiyey meel la yidhaaho goodaayo waanu maraynaya dad badan far inaysan aqoon u lahayn marka halkaasaa la dejiyey bishii hore ay dhammaysteen labadaas ku dhammaysteen waxaa la yaab lahaa ka dhacay aad bay dacwada mataqaana meeshaas looga faa'iiday dad badan baa ka faa'iidaystay bishii labaad oo la amray waxay degeen laba tuulo oo ka mid ah isla degmadii lagu kala magacaabo meel la yidhaaho ee urungu iyo tuulo la yidhaaho galaf bishii dambe ee labadii majmuuco halkii bay ku soo qaateen aad baa iyadana baahi iga jirtay wayna soo waraabiyeen bifadlilah wax badan baa laga soo faa'iiday majmuucooyinkii joorre loo diray afarta ahaa iyagu waxaa weeyaan waxay kala degeen afar meelood kow meel korimo la yidhaah majmuucaa degtay majmuucada labaad santaaro majmuucada saddexaad waxay degtay meel yidhaah wadajir majmuucada afaraadna waxay degtay meel yidhaah dalaayad afartaa meelood bay kala degeen bishii hore markay dhammaatay oo muqararkii aan haynay iyo kutubtii aan ku dhammaynay waxaa codsi ka yimid dadkii ardada ahaa ee cashirka aan siinaynay yaa codsi waxay u gudbisteen walaayada degmada ducaadan bishan hadday dhammaato inay guuraan bay rabaan innagana haddaan malabka afka la helnay ducaadan ha naloo reebay codsadeen kadib annagoo is aruurinay oon runa inaan degmo kale u guurno yaa awaamiir raggii murad ahaa na soo amreen waxay yidhaaheen dadkaa codsigooda aan fulinaynaaye bisha labaadna idqaaniya juceliya innaga marka waxaan samaynay muqararkii naloo soo dhiibey na waan sugnay oo la laba jeer iyo saddex saddex jeer aan ku celinnay waxaan kaloo samaynay waxyaala muxuu ahaa dadka baahida ay baahiya ka haysay oo yar yar na waan ugu darnay insha allah wixii marka awooddeenna ah waan waan ugu darnay oo iga- aad iga faa'iisteen innagu marka shaqadeenni labadaa bilood saasay ku soo dhammaatay guud ahaan marka labadaa bilood dadkii aan gaarsiinay dacwada waxay ka kooban yihiin toddoba kun soddon iyo toddoba qof toddoba kun soddon iyo toddoba qof baan dacwada gaarsiinay oo iskugu jira rag iyo dumar toddobadaa kun iyo soddon iyo toddobadaa qof qayb ka mid ah way xareysnaayeen mustafiidiin baa la yidhaahaayo duruustii baan mar u dhammaynay mar labaad u dhammaynay mar saddexaad u dhammaynay waan ku idqaaninay qayb ka mid ah qayb ka mid ana waan la kulannay in duruus loo akhriyo oo loo xareeyo way suurageli waysay safaray ahaayeen ama daw bay xoolo keensadeen marka waxaan siinaynay tawjiihaad baan siinay iyo waxyaala mataqaanaa dardaaran iyo waan dhisaynay markaan la kulanno saasay iskugu jireen insha allahu tabaaraka wa tacaala hawsha annaga annaga sidaas ayay u soo qabsantay ilaahayna subxaana wa tacaala ayaa noo fududeeyey intaan meesha jirnayna dadka waxaan kala kulmaynay soo dhoweyn iyo farxad intaasaan kelmaddeeda ku soo gebagabaynaa wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilah rabbi alcaalamiin intaasi kadib waxaa madasha xafladda ka hadlay sheekh cabdiwaaxid isxaaq muude oo ka mid ah culammada wilaayaadka islaamiga dalka isaga oo jeediyey kelimad qayim ah oo diiradda saaraysay dacwada iyo muhiimadda ay leedahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أولا إلى ما مهسن سبحانه وتعالى دعوته waxay leedahay marka hore fadli aad u weyn bay leedahay fadligan wuxuu ka imaanayaa shaqadan waa shaqada ambiyada oo ilaahay uu u diray ambiyadiisi waa dadkii dadka ugu qiimaha badnaa ugu sharafka badnaa ambiyadana wixii laga dhaxlay muxuu ahaa maxoolaa laga dhaxlay diin wo cidda dhaxashayna waa culammadii waa ducaaddii halkaa fadhida wa ina alculamaa warasatu lambiyaa wa ina alambiyaa lam yuwarisuu diinaaran walaa dirhaman wa inamaa warasuu alcilma faman akhadahu akhadahu bixadin waafic oo kama qaala calayhi asalaatu wasalaam idan markaa maadaama shaqadan ay tahay shaqada ambiyada haddee fadligaasayba heshay soo fadli aada u weyn maaha maanta haddaan hayno shaqada ambiyadii soo fadli aada u weyn maaha allana muxuu leeyahay qul haadihi sabiilii أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إلا النرك و... وفضل رنت أدعو دعوة أذاف بالقليل shaqada inta la iska qabto bilaa hadaf ma jiro hadaafteeda waxaa ka mid in ummadda la islaaxiyo wixii wanaag loo sheegay anfacaya fi dunyaa waalaakhira wixii madarro oo munkaraad oo mafaasid oo akhlaaq xumo ah in ayadana looga digo ummadda waxaa soo baxay marka bulsho aada u qayn badan ummaddaynana maanta inay noqoto umma khayriya si ilaahay buu tilmaamay subxaanahu wa tacaala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhowna can lmunkar ayaan maanta doonaynaa insha allah marka hadaaftaasaa laga leeyahay iyo kuwo kale oo aad u tiro badan dacwada marka laga hadlayo arkaan bay leedahay arkaanu dacwaa la yidhahdaa waa ilaah muxuu ahaa ilaah saddex meelahaas qofka daa horta daaci waa in la helo madcuuna waa in la helo madcuu ileyhi waa in la helo arkaantaasay dacwadu leedahay marka laleeyahay dacwaa la gudanayaa horta waa in la helo qofkii daacigaha dadka wax u sheegi lahaa waa in la helo waa rugni dadkaad u yeeri lahayd waa in la helo waxaa dadkaad ugu yeeri ma ra'yigaaga maxaa dadkaad ugu yeeri maya waa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnadiisa wey arkaantaas ee dacwada ku taaganta waa arkaanu dacwa ayaa la yidhaahdaa waxaa kaloo dacwadu ay leedahay wasaa'il baa la adeegsadaa wasaa'ishu haddee way badan tahay dadku mar waa lala khidaabaa mar camal bilbayaan baa la tusaa mar alaab baa loo shidaa adigu haddee wasaa'ishu mar ficil baa la tusaa wasaa'ishu mar ishaaraa qofka wax lagu fahamsiin karaa wasaa'ilu dacwa way badan tahay wax ka mid qofka inuu adeegsado waa loo baahanya oo taana waxaa loo yaqaanaa hee waxaa soo gala wasaa'ilu dacwa dee haddii mikrofon loo baahan yahay iyo adu wasaa'isha way badan tahay wasaa'ilu dacwa haddii xataa gaadidi loo baahan yahay waxaasoo dhan maxay noqon wasaa'ilu dacwa ayay marka noqon oo dacwadu wasaa'il ayay leedahay waxaa kaloo marka loo baahan yahay dacwada markii la wado asaaliib oo loo yaqaano hee asaaliibu dacwa dacwadu marka asaaliib iyo kayfiyad iyo qaab dadku wax looga sheego wixii waa hadal waxaa laga yaabaa hadalka isagoo hadal ah haddaad oo muxuu ahaa qaabkan qofkaad wax ugu sheegto inuu dido oo uu ka cararo ama uu kaa caroodo isla asaga haddaad dhan kale wax ugu sheegtaan inuu kaa qaato marka idan keefiyaadkaas dadku wax looga sheega ayadana waa loo baahanya mar xogaa qofka tarkiib u sheeg yaa mar waxaa weye tarhiib mar muxuu ahaa ee adeegsa xikam adeegsa udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana oo muxuu ahaa asaaliibtaas qofka daaciga kama maarmo maxaa yeele waa muhiim asaaliibta waxaad wax u sheegi waa belo-aadam marka bino aadamku haddee waa inaad dabeecadihiisa taqaano wuxuu ka didahay waa inaad taqaano maalaha qaar acraafta iyo dadka dhaqamadooday inaad fahmi kartaa la rabaa marka waa muhiim asaaliibu dacwa qofka daaciga inuu wax ka yaqaano waa muhiim haddii kale wax badan baa kugu soo noqon kara asaaliibta markan waxaa idinku soo maqan kelimaadka odayaasha kale ah suldaan cabdulqani cabdulaahi suldaan cabdilweli xasan madoobe yarow suldaan xasan ibraahim muudey iyo nabadoon xasan daahir oo dhammaanba ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose runtii waxaynu joognaa dacwadii dacwatu aryaaf ee laba bilo soo socotay khitaamkeedii wa khitaamuhu misk sidii ducaaddii mubaasharka ahayd ay inoo sheegeenna runtii waxay ahayd dacwo najaxday mahadnaqa alle kadib waxaan wilaayadan u mahadnaqaynaa uma maktabka dacwada wilaayadina jubbada hoosaan u mahadnaqaynaa waxaan iyagana si gaara u mahadnaqaynaa ducaadda xufaadda ee nuurka iyo khayrkii wanaag ka muuqdo ayna hor fadhida oo iyagu ilaahay sabab uga dhigay inay fakhrigaas baahida badan ka jirta ay buuxiyaan intaa kadib annagu waxaanayn odayaashii mushaarakaynayay ee la joogay ducaadda meelaha qaarkood runtii ducaaddu duruusta ay bixinayeen iyo juhdiga ay dhiibayeen iyo dadaalka ay dhiibayeen iyo sabirka ay dhiibayeen ilaahay inbaa ay u xisaabtanayd waxaa intaa dheereed akhlaaq wanaagga iyo edabta iyo ninka daacigaa sideed asxaabi rasuulillaah iyo salafi saalax iyo dadkii diinta la soo gaarsiiyey muslimiinta inta badan xoog diinta laguma soo gaarsiiyin diinteennu xoog ma ahayn sifaad bay ahayd akhlaaq bay ahayd juhdi bay ahayd juhdiyaad bay ahayd ikhlaas bay ahayd waxay matalayeen runtii ducaadaasi sifaadkaasaa ka muuqday taas waxay keentay marka inay muddadii labada bilood ahayd oo si haddii loo fadhiiyo kooban inay saamayn badan yeelato oo jawiga dhulka dhan ay dhulkii hadda annaga aan tagnay runtii ay wax badan ka bedelo isbedel weyn ka dhacay waan tegi jirnay waan tegi jirnay ducaad baa iman jirtay laakiin ducaadaas way mari jireen maalmo laakiin juhdiga ay ducaadani bixiyeen oo wilaayadii iyo ducaaddii iyo maamulkii maaragtay wilaayaadka oo iswada kaashanaya ilaahay midho ka soo saaray waa lagu faa'iidey hal marba waddankii isbedelay dadka dhan way isbedeleen runtii wadaadkiisu uu sheegaya sheekheen sheekh xasan walaha maxaad nooga soo daacdeen bay lahayeene hada daahidda duruuf baa keentay oo waa sax waa la soo socday ee nacayb iyo ma jirin xumaan dadkii marka maantay ku ilaabeen wixii lasoo daahayba way ilaaween hal mar bay maaragtay magaalooyinkii iyo tuulooyinkii iyo qaryooyinkii waxay noqdeen dhul maaragtay diimeed haddaanu nahay marka nuqabadii jubada hoose waxaan runtii aad iyo aad u soo dhoweynaynaa juhdigaas ay wilaayadu gobolka ay dhiibtay siduu sheekheena inoo sheegay sheekh cabdilwaaxid ee la qaatay ah asalku inay tahay baadiyaha inuu asalku yahay magaalooyinku la furuc yihiin oo dadkeennu maaragtay inta badan ay reebaadiye yihiin oo dadkaa baadiyaha hadday inoo ficnaadaan wax badan inoo ficnaanayo waxaa saamaynta ay dacwadii dacwati aryaaf balliquu cannii walow aaya ka faa'iidaystay dadka musaafiriinta sida jidka la sheegaya hadda ee wilaaya afmadow dhex mara ee dhooble aada dhanka kale muqdisho baabuurta ka timaada ee wilaayada maaragtay ee bi'aala soo marta wilaaya dhoobley marayeen dadkii maaragtay wax badan ka khaldanaayeen alxamdulilah hadda dadka baabuur saaran waa dad muslimiina waa dad maaragtay dhulkii muslimiinta waa dhul waay akhlaaqdoodii iyo bidhaantoodii qofka muslimka marka horeysaba intuuna hadlin maxaa lagu gartaa waxyaalaha inuu islaam yahay in kale waxaa lagu gartaa labiskiisa soo ma hadduu nin yahay inuu maaragtay garkii iyo maaragtay iyo sarwaalkiisii iyo wixii hadday gabarh tahay inay asturan tahay musaafiriintaas sidoo kale way isbedeleen khayr iyo wanaag badan baa jira waxaa leenahay dadaalka ha la sii wado أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا ثم وحان أمهد علينا حركة شباب المجاهدين وحان كلا أمهد علينا ولاية جب السفلى ولاية جبضة هوسة وحان كلا أمهد علينا رقي شغضة سوق قتي شغضة إسلامك أولها يا قدتين واد ما سنتين إلهي دم بركايا إلهي ميزانك إن حسناتك هايدين سارو إلهي هايدين كغردقو إخلاص عملك يا سوق وتين وحان عصرنا aan ka codsanaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin in la badiyo raggan ducaadda ah ee loo diray dacwatu aryaaf in la badiyo gobolkan jubbada hoose kuma filna afartan mase konton kuma filna waxaan codsanaynaa in horta laga dhiga ugu yaraan afar boqol oo tirada naloo kordhiyo waxaan kaloo codsanaynaa in muddada laba bilood iyo saddex bilood waxaan isleenahay waa inugu yartah haddaan nahay odayaasha dhaqanka waxaan codsanaynaa in ragga iyaga ah la kala babedelo oo qoloba markay soo nasato qolo kale la geeyo meesha tirada haddii kororto waa la isbabedeli karaa waxaan leenahay haddaan nahay odayaasha dhaqanka waa laga faa'iidey waa la faa'iidey dadka shucuubta iyo dadka muslimiinta ah dacwadii loo diray sanadkan way najaxde way najaxdaa la dhihi karaa qof walboo aad waraysato deegaan walbo aad tagto raggan iyaga ah iyagoo lagu dhegan yahay gacmaha lagu dhegan yahay oo la leeyahay niman yaho naga tegina ayaa fasaxoodii iyo wakhtigoodii dhammaaday kutubtii loo soo dhiibay ee muqararka ahaana way dhammeeyeen insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan maktabka dacwada waxaan codsanaynaa in haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee walaayada jubbada hoose in tiro ahaan la kordhiyo raggan marka wilisha ilaahay subxaana wa tacaala culummadan dacwadaas soo gudutay ilaahay subxaana wa tacaala ajir xasanaad badan ha ka siiye ummadday wax soo bareena baahadii iida way qabtaa inaanan laga daalan oo dacwadaas iida ee lalaba laaba waxaan codsidaynay manaha ay ka mid tahay dadka waxaa waaye oo muslimiinta ee oomiyiga degan dadka kow ma joogo weli iyo weli baahadaas iida manaha ee ma ay daboolman kulligaynina waajib baa naga saaran khaasatan odayaasha haddaan nahay dadka ugu dhibka badan culeys badan manaha uu ku dhacayaan nahay dadkaas hadday diin gasho diin bartaan annagana ilaahay subxaana wa tacaala waxaan shaqoan ka dhex qabanayn ilaahay waa nooga fududaynaa ale nin aan waxaaba la joognaa wax laga sheekayna camal ay xaaladiis noocaas iska tahay waxaa anagu sheegnan wax badan manaha ee manaha magalaan arrinkaas waa niigu garab istaagaynaa walaayada jubbada hoose waa ku garab istaagaynaa xarakada waa ku garab istaagaynaa wixii oo juhdi iyo tabarta aynu ka bixin karno waan ka bixinaynaa waxaan jecelnahay markaan inayna arrinka asage sida hadda raggan loo soo celiyay inay noqonno in lagu sii celiyo kooxda markay soo baxdana koox kale macnaha xarakada u dirta oo waxaa weeye indhahanaga iyo qalbiganagaba wanaag ka buuxiyey oo aad aan ugu bogaadinayno oo meelaha fogfog oo xuduudaha oo nalagaga soo tabinaya khayrka waxaa weeye dacwada ka waday oo culummada oo dhallinyarada oo da'yartaa ayagana waa u mahad celinaa jasaakumullaahu khayran baan leenahay aad baan ugu faraxsannahay hawsha ay soo qabteen waxaa weeye gacmo wada jir bay waxaa la yidhi nolosha adag uga gurguurtaan haddii macnaha intiinaan iyo intoo kale aad waxaa weeye ninkiiba uu toban qof wax baro maalinkii oo cashar u meeriyo dadka naga dhanba wuxuu noqon hayaa waxaa weeye culummo marka waa idin mahad celinaa jasaakumullaahu khayran markaa mahadcelinta intaa uga gudbo annaga mahadabkeennu waa shacaa'irta islaamka walaa ilaha illa allah muxamadan rasuulullah mahadabkeennu alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar annaga marka waxaa nalaga rabaa maadaama aan annaga ilaahay wax ka soo baxay oo waxa weeye waxyigii ilaahay aan gudanayno aan socodsiinayno annagana sidoo kale inaan meel kasta oo qof kasta oo muslimnimo aan ku tumayno ama gaal aan tawxiid u qabanaynaba uu joogo inaan gaarsiinno inaan diinteenna gaarsiinno ilaahay baana ajar naga siinahaya haddaan nahay dadka muslimiinta oo hadda gobolkan waaligeennu noogu horreeyo oo odayaashana dhaqankii culummadeenna ay ugu jiraan inaan waxaa weeye meelaha fogfog aan wax geyno oo diinta islaamka geyno oo raggaan maanta inta yaroo hadda ay soo qabteen hadda gaadiid ka socda annaga odayaashii baa nahay waa nala soo wacahayey waa dadku waa na soo mushaarakaynhayeen dadka tuulooyinku waa na soo wacahayeen ama hadda meelaha wiilashu sheegahayeen qayb ka mida waa marnay sida goodeeyo iyo dhulkaas waan maray aniga dadku waxa weeye markii hore wax yar oo dee qof uun atixaadyadii hore iyo ku soo waxbartay maahane jahli baa dadku lagu sugnaa haddana waxa weeye sida naga soo gaaraysa dadkii wanaag iyo qabow iyo nimco u baxay nimcada iyo dadka waddada haya ayagana waxbaa naga soo gaarayay ugu dambeynna waxaa xafladda soo xiray sheekh axmed abu yunis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose bismi illah alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin alqaa'ili fii kitaabih كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد اسكله نوكل ميي مكان كان خير كبدن بلغوا عني ولو آية سيانو تشن لهيني allahaas ayaa mahad iskale subxaana wa tacaalaa baad alxamdulilahi tabaaraka wa tacaala kadib intii ka soo qayb gashay kulankan haddii ay tahay culummada nuqabada iyo raggii shaqadan oo qayim ka ah maalamahan iyo labadan bilood ku dhah jareen dhammaan waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran dee waajiban wada saaranaay baa gudanaynay laakiin in dadka loo mahad celiyo waa min addiin jazaakumullahu khayran baa idin leenahay maalintii oo shaqadan bilaabamaysay oo aan ku wada kulmaynay hagar iyo maanta waxaan u malaynayaa isku farxad manihin waa maanta aada loo faraxsan yahay oo raggan waxay ku faraxsan yihiin xadiidka nabi calayhi salaatu wasalaam oo aad wada garanaysaan oo waxaa idinka khayr badan qof inaad hanuurisaan dhoorhe laayahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumari nicam oo ka maga calayhi salaatu wasalaam intaasba maanta ku faraxsan yihiin oo ma ogtahay waxay dareemayaan waxay soo taxaqiijiyeen iyo waxay soo sameeyeen ba og yihiin quluubtooda markan waxay u tahay mudma'inna annagana waxaan ku faraxsanahay maalintii aan kulmaynay iyo wax maanta aad ka sheekaynaysaan iyo sidii u yeelaan baan ku faraxsanahay allahan waxaa weydiisanaynaa in noo siyaadiyo ummaddan in dacwo i diin gaarto ilaah inoo fududeeyo ilaah subxana wa taala fududay kale annagu wax baan sheegan karna sooma laakiin ilaahay baa wax bedbedela oo moogtahay wax gediya oo quluubta gedela wax samaysomo ilaahay baa weydiisan subxaana wa tacaala qaraa'ibta maanta aad ka sheekaynayseen oo halka aad ugu sheekaynayseen markii dib loo fiiriyo waxaad dareemaysaa wax ka sii qariibsanna waa la arkayaa markan jazaakum allahu khayran taas markan waxaad dareemaysaan faqriga iyo meesha aad ka soo shaqaysaan waa meelaha kale waa ka duwan tahay makaanada moogta aad ka shaqaynayseen saxda horeyba loo sheegay waxaa ka mid ahayday muxaafadada afmadow iyo muxaafadada haqar muxaafadada dhoobley iyo muxaafadada jooro oo u jartay cirifka geeska u jartay waxaan u dooranay idinkan aad ka dareentaan aad ka sheekaynaysaan maadaama cirif jirto in ayada cirifka laga soo bilaabo muxaafadada afmudow makaanka hadda maanta aan joogno weel maarow baa walaalaha ka shaqaynayeen oo muddadas ka shaqaynayeen markii bishii u dhammaatina waxaa la sheegay dadkii joogay ilaahay raxmadiisina waa keenay rooban meeshuu ku da'ay markii raggii waqti u dhammaaday baa roob yar meelaha ku da'ay dadkii halkaanba u soo guureen waxaa la dareemay markaan haddii meesha laga tago in wahay mogtahay baashii bartii taagnaanayso waxaa markan door badnay in halkii lagu sii wado waxaa ka dareemaysa markaan qaraa'ibtii laga sheekaynaya iyo wahay halkaan looga sheekaynaya raggii halkaan joogay baad dareemaysaan iyo sidii baash u taallay haqar amal meesha aaday baa walaalaha ka shaqaynayeen markii ku soo aadayeenna xello waxay ku aadanayday oo aad iyo aad loo joogo oo ma ogtahay baashi meelaha laga soo guuray suuq ay ka furan tahay oo aad loo oo la imaado halkaas markii muddada u dhammaatay waxaa dareemaya khayr badan baa ka jiray qof kasta oo muslim ah oo iimaan ku jiro waxaa laga doonayaa dacwadii diinta inay faafiyo dacwadii diinta inay faafiyo balliguu canii walow aaya soo qof kasta waa laga rabaa gaar ahaan dadka dhaqanka ah salaadiinta nabadoonada qaybna wada joogaan ee inta kalena ay ka maqan yihiin waxaa leenahay maanta waad dareemaysaan wax laga sheekaynayo dadkii mas-uulka aan u wada ahayni waay qof kasta marka inuu ku fikiro hamiinka ku soo jeedo dadkan sii wax looga bedeli lahaa bulaaj waa la socdeen sooma nasra baa ka dhacay mujaahidiinta ma ogtahay dacwadii iyo diinta idinka waa ka wadeen dadkiiba u sheegayseen sooma dadkii waa gelinayseen dacwadiiba gelinayseen xumaantiiba u sheegayseen gaaladiiba ugu digayseen mujaahidiintana waxay wadeen ayagna xabaddiba ridayn sooma maalin dharaar ah walaalaha waxay weerareen buulahaaj halkaas ayaa waxay ka soo furteen maxaabiis allahu akbar bakto badan meesha waa ka dhacay saldhiggii meesha ugu yaalin ilahi subxana wa tacaala waa burburiyey walaalaha burburiyey jazaakum allahu khayran ayaga markaan waxaa la sheegay markii walaalaha ay dantooda ka soo dhammaysteen abbaarri joogay kadib waxay leeyihin habad baa nagu socod habad baa nagu socod habad baa nagu socod waxaa malaynayaa junuud kale meesha joogta waa ku sii wadaa waa kusii waa kusii lisaysaa markaan rucub baa ilaahay ku riday cadowgu markan waa sii socdaa waa sii jabay waa kala cararayan waa dareemaysaan dadkii salaadiinta iyo dhaqanka iyo guud ahaan looga digi jiray in tooba keenaan safarkiin iyo hadafkiin iyo haayadiin ilahay inay dhammaystiro jazaakum allahu khayran jazaakum allahu khayran wa akhiiran waa warkay ku soo koobaya ku soo gabagayn walaalayaal dadkan maanta mas-uuliyadda naga saaran inaan ka gaabinin dadkan maanta halkaan wada joogo oo cadowga intaan ku xiran in laga gaabinin qofka xadiidka nabiga calayhi salatu wasalaam in dabaqo balligoo canii walow aaya wandir cashiirata kal aqrabiina dadkan waa cashiiri soomaa qofkaas marka in loo digo dadka waxaa garanaysaan meelaha diinta u baahan baa garanaysaan meelaha dacwada u baahan baa garanaysaan meelaha u baahan maanta in la gaarsiyo garanaysaan in markan dadka dhaqanka gaar ahaan waa dadka horkacdaan dadka horboodaan dadka u sheegtaan dugsiilowga iyo meelaha dugsiyo aan lahayn inaad sheegtaan dhahdaan halkaa dugsiilo u baahan yahay halkaas in la hagaajiyo jazaakum allahu khayran markan waa leenahay waa khayra muxaafada maanta aan joogno waxaa leenahay iyadan jazaakum allahu khayran soo dhoweynta iyo howsha agaasinkeeda iyo juhdiga ay bixiyeen ilaahay ha barakeeyo waxaan leenahay markaa naftirkii maanta waa halkaan laidiin keenay aad u joogtaan in warbixintan iyo qurshahan iyo khibrad aad ka qaadataan oo aad dareentaan horna usii socotaan horna usii socota baa laidinka rabaa jazakum yaa la gaabinin jazaakum allahu khayran wasala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasalam guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarhka oo qodobixi sidaad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى